يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا ان الله عزيز حكيم
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fi suurati albaqara aayaddan waxaan arkaynaa allah subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ayuu la hadlayaa sifadii sifatuliimaan ahayd oo ay lahaayeene dadka kaga socnaayeen ayaa allah ugu naadinayaa oo ugu dhawaaqayaa waxaana la amrayaa allah addoommadiisa uu amrayaa in ay shareecada islaamka iyo diinta bilkulliyan ay soo wada galaan dhammaantood inay soo galaan arrintaas ayuu allah addoommadiisa amrayaa yacni inay ku camalfalaan awaamirta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo oo dhan inay fuliyaan oy la yimaadaan waxa uu allah ka reebaya subxaanahu wa tacaala inay ka haraan sidaas ayaa dadka mu'miniinta ah loogu naadinayaa oo la amrayaa magacooda loogu dhawaaqayaa yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo udkhuluu gala fi silmi ay fi lislaami islaamkii gala kaafatan yacni xaala kownikum jamiican idinkoo ah kuwa dhan dhammaantiin islaamkii soo gala allah sidaasuu leeyahay ayagoo mu'miniin ah oo magacii iimaanka wato ayaa haddana allah subxaanahu wa tacaala wuxuu amrayaa in ay yacni islaamkii inay dhammaantood soo wada galaan marka almuraadu bisilmi hunaa alislaamu silmigan allah uu leeyahay udkhuluu fi silmi kaafa waxa weeyaan waa alislaama la yidhaahdaa sida uu ku fasirayo cabdullaahi bni cabbaas mujaahid iyo taawuus iyo daxaaq wagayru waaxidin min asalafi yani ay ku fasirayaan waxa weeye alsilmu wa alislaamu baa loo jeedaa udkhuluu fi silmi islaamkii soo gala kaafatan idinkoo ah yani kuwa dhan dhammaantiin marka yani kaafatanta waxa weeyaan waa la xaalaynayaayo yani udkhuluudaa damiirka ku jiro baa laga xaalaynaya idinkoo dhammaantiinba soo gala marka waxaa loo jeedaa sharaaicda diinta islaamka ay leedahay midna ha ka teginina hal shay ha ka teginina la imaada awaamirta ilaahay uu idin siinayo waxa la idin farayaay la imaada waxa uu rabbi idinka reebayana inta karaankiinna ah iyo awooddiinna ka hara sidaasaa loo jeedaa weeyaan marka yani udkhuluu fi silmi kaafa dad isdhiibo oo rabbi isku dhiibay oo istislaam la yimid daaco la yimaado noqda buu ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay marna shareecada islaamka ha ka bixinina saas weeyaan udkhuluu fi silmi kaafa marka waxaa la rabaa qofka markuu muslim yahay mu'min yahay shareecada islaamka inuu ku dhaqmo siday tahay ugu dhaqmo laakiin allah wuxuu diidayaa marka la leeyahay udkhuluu fi silmi kaafa inaad lugna islaamka gashato lugna waxaa doonta aad ku walaaqato oo waxaa doonta aad samayso muslimaan ahayn aad tiraahdo waxaa la rabaa inaad iswada dhiibto dhammaanta inaad isdhiibtid baa la rabaa islaamnimadii soo wada gala dhammaantiinna u hogaansama shareecadii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rabbi idin faray la imaada wuxuu rabbi idinka reebana ka hara sidaas weeyaan walaa tattabicuu khuduwaati shaytaani walaa tattabicuu ha raacinina haddaad tihiin mu'miniintii khuطuwaati الshayطaani shayطaanka tallaabooyinkiisa yani hadda waxaa loo jeedaa wadada shayطaanka uu leeyahay ha raacinina weeyaan khuطuwaat الshayطaan yani waxaa loo jeedaa waa طariiquhu wa maslakuhu meesha shayطaanka uu maro oo wadada uu ka dhigtay oo mukhaalafada diinta islaamka ahayd oo la khilaafa ihi taa ha raacinina buu allah leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa tattabicuu khuduwaati shayaan shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raacinina iyo wadooyinka uu maray oo idinkugu yeerayo kaalayo mara uu idin leeyahay ha raacina weeyaan yacni maaragtay waddadaas ha yeelinina ha dabagelinina weeyaan allah sidaasuu leeyahay maxaa yeelo shaydaanka idnan u raacaynin inahu shaydaanku caduwun cadow wey lakum idinkuu cadow idin yahay cadowga oo mubiinun ay bayinu alcadaawa cadowtinimadiisu ay cad tahay aysan qarsoodi ku jirin weeyaan marka shaydaanka cadowgiisu yani cadowtinimadiisu wax qarsoon ma aha allah oo yaqaanaana nooga digin waddadiisii ha raacinina haddaad tihiin dadkii mu'miniinta ahaa saasuu allah leeyahay subxaana wa tacaala maxaa yeelay shaydaanka allah wuxuu yidhi ina shayطaana lakum caduwun faاtakiduuhu caduwa maxaad cadow uga dhiganaysaan oo cadow idinkugu yahay inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir wuxuu dadka isaga raaco jamaacadiisa iyo kooxdiisa ugu yeeraa inay ka mid noqdaan dadka naarta ahalkeeda inay ka mid noqdaan ayuu ugu yeerayaa weeyaan marka shaydaanku wax khayrle dadka ma amro shar buu faraa shar buu dadka amraa sida allahba subxaanahu watacaala fi suurati lbaqara uu ku leeyahay inamaa ya'murukum bisuu'i waalfaxshaa waan taquluu cala allahi maa laa taclamuun shaydaanku wuxuu faraa oo keliya asuu waalfaxshaa xaalad xun yani maaragtay xumaan iyo fuxshi ayuu faraa weeyaan bal wuxuu amraa waan taquluu cala allahi maa laa taclamuun waxaadnan cilmi u lahayn inaad rabbi subxaanahu watacaala ku sheegtaan oo alqawlu cala allah aada la timaadaan ayuu shaydaanka idin amraya sidaa darteed ka fogaada buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala wadooyinka shaydaanka uu marayo ha marinina weeyaan fain zalaltum min bacdi ma jaءatkum اlbayinaatu faaclamuu ana allaha casiizun xakiim fain zalaltum haddii aad simbirixataan haddii aad simbirixataan bimacnaa waxaa loo jeedaa in cadaltum can اlxaqi haddii aad xaqa ka leexataan maxaa yeelay yani asliga aslu zalal waxaa la yidhahda waa fi lqadam luqa ahaan marka la yidhahdo zalalka xagga lugta loo isticmaalo gumadda hoose weeyaan waxaa leedahay yani zalla yazilu zallan wa zalalan baa la yidhaahdaa goormo wey idaa daxadat qadamuhu qofka markii ay lugtiisa simbirraxato oy sibxato meeshii ay ku istaagi lahayd ay ka dhaqaaqdo sibxato oo qofka kufid ou gaaro ayaa la yidhahdaa zallad qadamuhu lugtiisii baa simbirraxatay baa la odhanayaa weeyaan marka fain zalaltum haddaa marka xaqii ka leexato adoo simbirraxday oo kale weeyaan saasaa loo jeedaa fain zalaltum haddii aad yacni jeesataan oo aad maaragtay ka jeesataan xaqii min bacdi maa jaa'atkum markay idiin timid dabadeed albayinaatu aayadihii cadcadaa iyo xujooyinkii iyo mucjizaadkii markay idin yimaadeen dabadeed haddii aad jeesataan ood leexataan ood xaqii ka leexataan oo ka simbirraxataan faaclamuu ana allaha casiizun xakiim yani saasaa loo jeedaa faaclamuu ogaada ana allaha alle casiizun allihii awood le inuu yahay casiiz aho cid ka adkaan kartahay aynan jirin marka sidaa ogaada yani casiizun fii niqmatih halaaga iyo cadaabka iyo dhibka uu idin gaarsiinayaa awood buu u leeyahay allah subxaana wa tacaala waa casiiz wey weliba haddana xakiimun xikmo laho wuxuu idin amrayo iyo wuxuu idinka reebayo xikmo u leh markuu shaygu idin amrayo wanaag inuu idinkugu jiro ogyahay shaygu idinkaga reebaya sharina idinkugu sugantaha buu rabbi ogyahay subxaana wa tacaala marka ogaada allah inuu casiiz yahay oo xakiim uu yahay sidaas ogaada baa la leeyahay marka hadda yani zallada asal ahaan fi lqadam aa loo isticmaalaa لكن هذا وحى الله استعماله ثم استعملت في الاعتقادات والآراء وغير ذلك وحى الله استعمالها يا اعتقادك عملك يعني حقي أو اعتقاد له إيمانك صحيحة أو لا إيمان له كل حسدي سواء كل حطه بزل لك الدقاية مركا يعني سدا سلوجينا بيناتك إلهي أو شيء من بعد ما جاءتكم البيناتنا وحلوجه وإسلام كان دين كان حقه oo allah subxaana watacaala uu soo dejiyey dadka xujo way ugu filan tahay kitaabkaasi weeyaan marka haddii aad ka leexataan ogaada allah waa alla awood loo idin ciqaabi karo weeyaan saasaa loo jeeda fain zalaltum haddii aad leexataan ood xaqa ka simbirraxataan ood ka jeesataan min bacdi maa jaa'atkum albayinaatu aayadihii cadcadaa markay idin yimaadeen dabadeed faclamuu ogaada ana allaha alle casiizun allihii awood leh inuu yahay ogaada yani ibn kaiir oo kale wuxuu leeyahy casiizun fi intiqaamihi laa yafuutuhu haalibun walaa yaklibuhu haalibun waa alla casiiza aargudashadiisa addoommadiisa uu ka aarguto awood buu u leeyahay cid ka baxsan karta orod kaga baxsan kartaa ma jiro cid ka adkaan karta oo ka qaalib noqon kartana lama arka weeyaan marka sidaas weeyaan وحكيم الله حكيم هويانه وحولي ابن كثير حكيم في أحكامه ونقضه وإبرانه الله وحقه أمره أحكامته أجدينه أو ماركتي يعني أو سبيه إيه مدك أو برنا يشيب أو برنا يبا حكمه إليه الله سبحانه وتعالى لبدا حكمه حكمه إليه ويا marka rabbigiina iska ilaaliya awaamirtiisa khilaafinina xaqi qaata weeyaan هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون يعني وحل لها الضيو وددك أن كسو هذا اللي آيدي هر إلهي أكسو الشيغي يعني إن يهين وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل يعني ددك أسوي كوة ماركتي الساعون في الأرض فسادا dhulka dadka fasaadinaya dadka inay islaamka bilkuliya soo galaan diidan wujada yani attaarikuuna addukhuula fi silmi islaamnimada inay soo galaan dadka diidan dadka khuduwaati shaydaanka raacay oo hadda aan kasoo hadalno nala ka reebay oo layidhi walaa tattabicu khuduwaati shaydaan dadka raacaa dadkaasuu rabbi la hadlaya hal yanduruuna ay hal yantadiruuna miyay sugayaan oy koranayaan ma wax kalay sugayaan wey bimacnaa ma yantadiruuna wey waxay sugayaan ma jiro ilaa an ya'tiyahum allahu allah inuu u yimaado mooye fii dulalin yacni hoosas dhexdood oo min alghamaami daruurta ka mid ah ama daruur ah inuu ugu yimaado mooye wax kale ay sugayaan ma jirto weeyaan wlmalaaikatu malaa'igtii inay u timaado mooye wax kalay sugayaan lama arko markii allah subxaana watacaala fii dulalin min alhamaam uu ku yimaado malaa'igtuna ay timaadaa waqudiya almru amarkii waa la xukumay oo khalqigii addoommadii waa la kala saaray wa ila allahi alle allah baa turjacu lumuuru arrima arrin arrimaha oo idil allah baa loo celinaya wey subxaana watacaala allah buu u laabani marka hal yanduruuna ila an ya'tiyahum allahu fi dulalin min alghamaam yani waxa weeye dadkaasi xumaanta un ka shaqeeyo oo dhulka fasaadiyo oo islaamka inay jamiican soo galaan diiday oo khuduwaati shaydaan raacayahi wax kalay sugayaan ma jiro ilaa inuu ilaahay kala saaro xukunkiisa qiyaamaha inta yimaado sidaa intay ku dhintaan rabbi oo xukumo mooye wax kalay sugayaan ma jirto weeyaan marka yani waxa weeyaan yani hal yantadiruunada waa nadradii nadartuhu haddaad tidhaahda iyo wantadartuhu waa isku macno weeyaan waa sugidii wey yani intidaarkii wey wax ay sugayaan ma jiro istifaamkuna waa istifaam oo maaragtay diidaa wey hal yanduruuna ma yantadiruuna weeyaan wax ay sugayaan ma jiro ay koranayaan ilaa an ya'tiyahum allah alla inuu u yimaado maalinta qiyaamaha ah oo ugu yimaado lifasli alqadaa'i bayna alawaliina waalaakhiriin dadka inuu kala saaro dadkii horreeyey kuwa dambe inuu kala saaro inuu u yimaado oo markaa fayujaazii kulla caamilin bicamali qof walbaana marka camalkiisa uu ka abaalmariyo wax kalay sugayaan ma jiro oo camalkaas hadduu khayr yahayna khayr lagu abaalmariyo haddii uu shar yahayna shar lagu abaalmariyo wax kaloo ay sugayaan ma jiro wey iyo malaaigtu walmalaaikatu malaaigta inay timaado allah muxuu ku imaanay fi dulalin min alghamaam aulal waxaa la yidhahda waa jamcu dullatin dulladana waxaa la yidhahdaa maa yudiluka waxa adiga ku hareeya baa la yidhahdaa wax alla wixii harku ahoo dhan waa dulla la yidhaahdaa dallad hadday tahay daruur kaa koraysa hadday tahay wax alla wixii kaa sameeyo ee ku hareeyo adiga dulla la yidhaahdaa marka dulal baa lagu jamciyaa alhamaamkan ilaahay uu sheego min alhamaami uu yidhina alhamaamu waxaa la yidhahdaa alsaxaabu alabyadu alraqiiqu yani waxaa la yidhaahdaa daruurta cad ee jilicsan ayaa khamaamka loo yaqaanaa sidaas xagga luqada carabiga lagu yidhahda waxaa khamaam loogu bixiyey liannahu yastur wuu asturaa qofka maaragtay ka sarreeyey buu qariyaa uu asturaa weeyaan marka allah baa imaanayo fii dulalin harar iyo hoosas dhexdood oo min alkhamaami daruuro ah ayuu rabbi qiyaamaha ku imaanaya lifasli lqada dadka inuu kala saaro darteed buuna u imaanaya marka yani inay arrintu qiyaamo tahayna waxaa ku tusini walmalaaikatu malaaigtiina way imaan maxay u imaanayaan yani lifas addoommadii maaragtay xisaabtoodiibuu u imaanaya markaasuu rabbi yidhi waqudiya almru arrinkii baa la xukumay amarkii waa la kala saaray yani waxa weeye qoladii cadaab lahaydna cadaabkii baa loo loo xukumay qoladii janno lahaydna jannadii baa loo xukumay qudiya alamru yani allah baa kala saaray alqada'a bilxaqi bayna alkhalqi yowma alqiyaama taasaa loo jeedaa dadka kala saaristiisa ou rabbi kala saaro faslu lqada baa la yidhahdaa bilxaqi lagu kala saaro taa weeyaan maalinka qiyaamaha ah wa ila allahi allah bay yani allah baa turjacu loo celiyaa alumuuru arrimaha allah baa loo celinayaa marka turjacu lumuur turjacu inaa ficilkaasi mabniyun lilmafcuul laga dhigaahi oo ta'da la godo jiimkana la kor dhigaahi wa qira'at ljumhuur wey jumhuurta akhriso weeyaan amaa ibnu caamir iyo xamze iyo kisaa'i ayaga waxay ficilka musamay ka dhigaanoo wa ila allahi tarjicu lumuuru bay akhriyaan tarjicu lumuuru oo alumuurudana faacilay ka dhigaan ficilka mabniyu lilfaacilu noqonaya weeyaan allah bay tarjicu u noqoni alumuuru arrimihii ilaahay bay u laabanayaan rabbi baa iskale oo kale maamuli weeyaan sow doona u kala gelayo marka aayaddan waxay la mid tahay aayadda allah uu leeyahay kalaa idaa dukkat ilardu dakkan dakka wajaaa rabbuka waalmalaku safan safa wajii'a yowmaidin bijahannam yowmaidin yatadakkaru linsaanu waannaa lahu dikra aayaddaas oo kale bay la mid tahay dhulka markii la burburiyo yani maaragtay oo eber laga dhigo la simo maujeedaa ayaa allah subxaanau wa tacaala wuxuu leeya wajaaa rabbuka wlmalaku allah baa imaan malaa'igtiina way imaanayaan malaa'igtaas waa safan safan safan bacda safin sufuuf maaragtay safba safka kale uu ka dambeeyay ayagoo ah ayay imaanayaan waa maalinka qiyaamaha wey wajii'a yowmaidin bijahannam markaasaa naarta jahanamo la yidhaahdo lala imaanay markii la kala xukumo qudiya alamru ou dhaco dadka la kala saaro ayaa lala imaanaya marka aayaddan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegtay alityaan imaatan ou ku imaanayo fii dulalin min alhamaami maalinka qiyaamaha aayaddaas kaleeto fii suurati lfajri ku jirto hadda akrinaynana majii buu ilaahay sheegtay wajaaa rabbuka buu yidhi waa imaanaya allah marka tafsiirka ay salafka ridwaan ullahi calayhim ay mareen waxa weeye imraaru laayati kama jaat aayadda siday u timid oo rabbi u yidhi in loo maro sidaas baa la rabaa min gayri tactiilin walaa takyiifin walaa tamhiilin walaa taxriif aayaddaas siduu rabbi u sheegtay majiibuu sheegtay imaatan ityaan lafdi la yidhaahda buu sheegtay oo imaatan ah sidaasaan ku fasirayna salafkeennuna sidaasay u mari jirin aayaatu sifaat marka yani aayaatu sifaatka allah wixii naftiisa uu isku tilmaamo waxaa la rabaa in la sugo sidau iskugu tilmaamay loogu sugo nabiyullaahi moxamed oo nagaga aqoon badnaa allah wixii uu allah ku sheegana inaan ku sheegno oon ku tilmaamno baa la rabaa yani sidaas in la maro baa la rabaa aayaatu sifaatka qur-aanka in badanaan ku arki doona haddii ilaah yidhahdo noo imaan doonaan lama ma oranayno amra rabbika imaanayo ma oranayno cadaabu rabbika imaanayana waa taxriif waay macnihii oo la halleeyo waay allah wuxuu sheegay ityaan buu sheegtay imaatan allah ma garan waayo inuu yidhaahdo yani an ya'tiyahum cadaabu rabbika inuu yidhaahdo ama amru rabbika inuu yidhaahdo allah ma garan waayo laakiin allah baa faacilka ityaanka looga dhigay ila an ya'tiyakum allahu baa la yidhi allah way axadka imaanaye amarna ma aha cadaabna ma aha waxa imaanaya marka sifaatka ilaahay subxaanahu watacaala madhabka salafka ridwaan ullahi calayhim ay mareen waxa weeyaan anahum yasifuuna allaha subxaanahu watacaala allah waxay ku tilmaamaan bima wasafa bihi nafsahu wixii naftiisa uu isku tilmaamay bay ku sheegaan wawasafahu bihi rasuuluhu sala allahu calayh waali wasalam nabiy llaahi maxamed wixii uu ku sheegayna way ku sheegaan min gayri taxyi- taxriifin ayagoo macnihii aan xarifin oo doorinin takyiir ku samaynin walaa tactiilin macnihii aanan baabi'inoo ma jiro waxaana aanan oranin walaa takyiifin kayfiyana aanan u samaynin walaa tamhiilin dadna aanan u ekaysiinin matal iyo midna aanan makhluuqiisa u ekaysiinin bal allah subxaanau watacaala wuxuu leeyahay laysa kamilihi shayun wa huwa samiicu lbasiir laysa kamilihi shay macnaheedu waa maxay wax ilaahay la mid noqon karaa maba jiraba wax alla la mid noqon karaa ma jiro makhluuqiisa ka mid ah markaasuu rabbi wuxuu sugtay wa huwa samiicu lbasiir alla wax maqlo weeye alla wax arka weeyaan asamcu walbasaru sugtay marka samcigaan iyo basarkaan waxa weeye ityaanka iyo majiica rabbi uu sheegtoo kale la mid tahay ma ahan samciga bani aadamka iyo makhluuqaadka ay wax ku maqlaan iyo dhagaha iyo iyo aragga makhluuqaadka oo kale ma ah waa khilaafsan yihin kan ilaahay sidaa darteed ityaanka iyo majiica imaatanka oo rabbi sheegtana keenoo kale ma ah mid keenoo kale ma ah waa khilaafsan yahay weeyaan marka waxaa la yidhaahdaa qaacida kulliya bay culummadu maaragtay salafka iyo marat dadka ahlu sunnaha ay ka hadlaan waxay yidhahdaan alqawlu fi sifaati kalqawlu fi daati kalqawli fi daati adiga daatada ilahay ma sugaysaa ha allah inuu daato leeya waa sugaynaa soomaha oo mawjuudiyo oo jiro daato leeya nin khilaafa wax cid khilaaftahay ma jiro mar haddaan alla daatadiisa sugnay sifaadka daatadaas ay leedahayna waa inaan sugno weeyaan sifaadka uu rabbi sheegtay tilmaamaha uu sheegtay waa u sugaynaa mar haddaad daatada sugtay sifaadkan inaad sugtaan lagaa doonayaa weeyaan sidaasaa la rabaa alqawlu fi sifaati kalqawli fi daat ayaa la yidhaahdaa daatadaas yani oo kale markaad ilahay haddaa u sugto sifaatka ilahayna waa sugaysaa weeyaan maxaa yeelay allah laysa kamilihi shay buu daatadiisa wax lamida ma jiro sifooyinkiisa uu leeyahay sifaat lamida ma jiro afcaasha uu rabbi leeyahay ficilyaasha uu allah sameeyey cid la mid ahoo samayn kartahay ma jirto waa khilaafsan yahay allah subxaana watacaala inta idil weeyaan marka haddii matalan qofku inta kuu yimaado ku yidhaahdo yani majii'aan hadda ka hadlaynay ityaan baan ka hadalnay ila an ya'tiyahum allahu fi dulali min alghamaami wajaaa rabbuka buu ilaahay yidhi kayfa ya'tii wa kayfa yajii'u hadduu qofku yidhaahdo seebuu rabbi u imaanaya seebuu rabbi u imaanay qiyaamaha hadduu qofku ku weydiiyo waxaa lagu leeyahay waa inaad su-aashaa marka hore bal intaanan tan ka hadlin kayfa huwa fii nafsihi waa inaad tidhaahdaa horta naftiisa iyo daatadiisa ma taqaanaa allah adiga ma garanaysa daatadiisa siday u taalo jawaabta uu le ku siinayo waxa weye wuxuu leeyahay yani maaragtay laa aclamu kayfiyata daatihi daatadiisa siday u eg tahay aniga ma ogi ma garanayo buu kule kuleeyahay qofka sidaa darteed adigoonan garanaynin sooma aadan sugin ilahay inuu daato leeyahay ha waa u sugay mar haddaa daatada sugtay daatadana kayfiyadeedii iyo qaabka ay tahay aadan garanaynin fakadalika laa naclamu kayfiyata sifaatihi sidoo kale annagana ma garanayno kayfiyata sifaatihi laakiin waa sugaynaa inuu rabbi subxaana wa tacaala sifooyin uu leeyahay isaga u gooniya maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa faina cilma faina alcilma bikayfiyati sifati waxa weeyaan taabicun alcilma bikayfiyati lmawsuuf يعني marka hadda mثلا ولiلaahi almaثل الأعlى markaa rabto qof inaad hebel tilmaamto hebel markaad tilmaamayso waa inaad taqaana daatadiisa soo ma daatadiisaa taqaana hadduu dheer yahay hadduu gaaban yahay hadduu cad yahay hadduu madow yahay markaa kadib baad wasfiga sheegi kartaa aad dhihi karta waa nin madow ama waa nin dheer ama waa nin caataa saasoo kale baad odhan kartaa marka yani waxaa la yidhaahdaa sifada ogaanshaheeda ood ogaatid sifadaas inuu dheer yahay inuu gaaban yahay waxay ku xiran tahay alcilmu yani bilmawsuufi sifadii oo shayga mawsuufka la tilmaamayay kayfiyadiisa ogaanshaheedii bay ku xiran tahay haddaada marka daatada ilaahayba aqoonin isagoo eedyaha aadan garanaynin sidoo kale sifaadkiisana ma ogaan kartid marka sidaad daatada ilaahay u sugto waa inaad sifadiisana aada u sugtaa wuxuu allah sheegto inaad u sugtid maxaa yeele tafsiirkeenna waa inuu tafsiir salaf noqdaa oo tafsiirka alfiraq daalla ay leedahay uu ka fogaado baa la rabaa inuusan la mid noqonin inaan ta'wiilino inaan taxriifino firqooyin baa ku dhumay oo maaragtay insha allahu tacaala mawaadicdeedaan ka hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo marka waxaa la rabaa sifada ilaahay uu sheegto samci buu sheegtay laysa ka samcina keennoo kale ma ah basar buu sheegtay laysa ka basarina keen araggeenoo kale ma aha majii buu ilaahay sheegtay ityaan imaatan buu sheegtay laysa ka majii'ina walaa ka ityaanina imaatankeenna iyo maaragtay keennoo kale lamid ma aha allah wuxuu sheegtay wejhi wejigi buu leeyahay laakiin keennoo kale ma aha wejeda ka makhluuqaadkoo kale ma aha waa khilaafsan yahay allah subxaana watacaala laakiin inaad wejigiisa inkirto qudradii yani yaddii uu sheegtay aada inkirto majii ityaankii aada inkirto maaragtay samcigii basarkii aada inkirto waa ariiqa ay ku halaagsameen firqa daalla ay ku halaagsameen way marka in laga fogaada baa la rabaa in la yidhaahdo sifaatka siday u mareen imraaruha kamaa jaa'at salafkii siday u mareen inaan u marna baa la rabaa cilmiga kayfiyadana inaan tafwiidino ilahay u tafwiidino alcilmu bilkayfiya allah mooye cid kaloo yaqaana ma jiro kayfiyada cid kaloo garan kartaa lama arko weyaan waila allahi ilaahay bay turjacu lumuuru arrimaha ay yani loo celinayaa maalinta qiyaamaha weyn sal bani israa'iila kam aataynaahu min aayatin bayina sal waxaad su-aashaa nabiyullaahi maxamedow banii israa'iila reer bani israa'iil weydii waxaad weydiisaa kam imisaan aataynaahum siinay min aayatin aayad aayadda oo bayinatin maaragtay mid cad ah inta aan siinay bal su-aal yani mucjizooyinkii ilaahay subxaana watacaala oo reer bani israa'iil la siiye ou siiyey calaa yadi nabiyullaahi maaragtay muusa oo allana ku siiyey bal taa weydii baa la yidhi mucjizaadka khaariqulcaadada imise aayadood baan siinay su-aal baa la leeyahay imise aayadood ayaanu siinay bal weydii su-aashan marka waxaa la yidhahdaa waa su-aalu taqriicin wa tawbiiqin yani calaa bani israa'iil waa canaan la weydiinayo wey la canaananayo wey waa lagu canaananaya waxaa laleeyahay kam aataynaahu min aayatin bayina meeqa aayad baanu siinay imise mucjizaan nabiyullaahi muuse aanu maaragtay gacantiisa ilaahay ku daahiriyey wax la xisaabin kara ma aha ushii baa ka mid oo mucjiza nabiyullaahi muuse la siiyey oo reer bani israa'iil ay arkeen gacantii maaragtay nuuraysay baa ilaahay siiyey oo reer bani israa'iil ay arkeen waxa la yidhahda falaqulbaxri badda oo loo kala dhambalay oo ayaga ay gudbeen fircawn iyo cadowgii ayaga cayrsanayana meesha lagu halaagay bay arkeen yani waxay arkeen yani maaragtay tadliil lhamaam tadliilu lkhamaami calayhim daruur haraynayso qoraxdii ka celinayso markay tiiha ku jireen bay heleen waxay heleen intay tiiha ku jireen almanu wasalwa ilaahay uu siiyo shimbir iska diyaarsan iyo maaragtay raashin diyaarsan oo macaano ilaahay uu siiyo oo ayna ayagu shaqaysanin oo rabbi usoo dejiye baa la siiyey waxaa ka mid a dhagaxa uu maaragtay usha inta ku dhuftay labiyo toban iloodoo biyaa ay uga soo baxda ayagoo meel oon leeyi joogo nicmadaasoo idil mucjizaadkaas oo dhan bay u jeedaan laakiin reer bani israa'iil mucjizaadkii ilaahay uu siiyey oo nabi nabiyullaahi muusa uu ku ayiday ma aynan maaragtay yani kuma cibro qaadanin mana ka shukrinin maxaa yeele hadday ka shukriyaan nabiyullaahi maxamedin raaci lahayeen calayhi salaatu wasalaam marka sal waxaad weydiisaa nabi maxamedow bani israa'iila reer bani israiil waxaad su-aashaa kam aataynaahum imisaan siinay min aayatin aayad oo bayinatin cad imisaan siinay wax la tirin kara ma aha marka nicmadii ilaahay uu siiyey nicmadaa shukri lama aysan imaanin mucjizaadka inay ka shukriyaan bay ahayd ma aynan ka shukrinin ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ومن يبدل أحد كي بدل قاته oo yani iska bedelo nicmat allahi ilaahay nicmadii uu siiyey iska bedelaa oo wax kale kusoo bedel qaata wey kufri iyo shu- shukri darre iyo maaragtay jaxdi ku- kaga kaga soo bedel qaato min bacdi maa jaaathu nicmadaas markay u timid dabadeed qofka bedel qaataa fa ina allaha alle shadiid lciqaabi ciqaabkiisa mid uu daran yahay wey aada u adag yahay weeyaan marka ha ogaado wey inuu allah shadiid lciqaab yahay marka nicmadaan uu bedel qaadanayo waman yubadil nicmat allahi yani nicmadaan lasoo bedel qaadanayaay culummada waxay ku fasiraan nicmat liimaani wlislaam laanna iimaanka islaamnimadu waa nicmo weyn wey oo allah addoommadiisa uu siiyey marka nicmadii bay bedel qaateen maxay kusoo bedel qaateen bilkufri biha walicraadi canha gaalnimo ay ku gaaloobaan jeesasho ay ka jeestaan nicmadii oo iimaankii ay iskaga jeesteen oo ku kufriyeen islaamnimadii ay ku gaaloobeen taas ayay kusoo bedel qaateen marka waman yubadil qofkii bedel qaato nicmata ka bedel qaato nicmat allahi alla nicme- nicmadii uu siiyey nicmadaas nicmat liimaan nicmat lislaam waa lagu fasiraa waxaa lagu fasiraa kitaabka qur-aanka ah waxaa lagu fasiraa cahdiga iyo cuhuudii ilaahay uu la galay waxaasoo dhan islaamnimadaa la yidhaahdaa in la iska caam yeelana oo ayi nicmo ilaahay ku siiye laga dhigana mufasiriintu way maaragtay way soo guuriyaan waa nicmo kasta oo rabbigaaga ku siiye haddaadan ka shukrinin ood ku kufrisaahi way soo gelaysaa weeyaan waman yubadil qofkii bedel qaato nicmat allahi ilaahay nicmadiisii oo u nicmeeye isaga min bacdi maa jaaatu nicmada kolkay u timid dabadeed kufri iyo icraab iyo diido kaga bedel qaataa fa ina allaha alle shadiid lciqaabi ciqaabkiisa mid uu adag yahay weeyaan oo aada u daran yahay qofka aanan ku shukrinin marka dadkaas waa dadku ilaahay ugu sheegay nicmada ilaahay marka aanan yani ka shukrinin bedel qaataa in uu naar geynayo waa miduu allah subxaana wa tacaala fi suurati ibraahim oo noogu sheego oo yidhi alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra waaxalluu qawmahum daara albawaar waa dadkaas weeyaan yani dadka ilaahay nicmadiisii gaalnimo ku bedelay nicmat liimaan walislaam gaalnimo ku bedeshay oo dadkoodii dejiyey daar albawaar halaag daartii oo cadaabki ilaahay sabab u noqday yani kuwaasi jahanam ay gelayaan meel maaragtay ay dhacan lagu sugnaadana ayadaa uxumaatay buu rabbi leeyahay subxaana watacaala zuyina liladina kafaruu alxayaati addunya wayaskharuuna min aladina aamanuu waladina itaquu fawqahum yowma alqiyaama zuyina waa la qurxiyey liladiina kuwii waxaa loo qurxiyey kafaruu gaaloobay alxayaatu dunyaa adduunka noloshiisa ayaa loo qurxiyey waxaa loo qurxiyey alxayaatu dunyaa adduunka noloshiisaa loo qurxiyey yani zuyina zuyina liladiina kafaruu alxayaati dunya gaalada adduunkaana loo qurxiyey leanna aakhirada wax danahay ka leeyihiin lama arko hamigooda waa adduunkaa wey sida allahba uu noogu sheegay yaclamuuna daahira min alxayaati dunya adduunkaa daahirkiisa un bay yaqaanaan marka ayagaas baa qalbigoodii adduunkaa qalbigoodii lagu sharaxay quluubtoodii baa ku xasishay oo raadi ka noqotay hawadoodii iyo iraadadoodii kulli waxay noqotay adduunkan keliya inay qaabilaan say adduunku xasilin lahaayeen keliyaba hamigooduu yahay weeyaan marka adduunkaasaa loo qurxiyey wax ka shisheeya ma fiiriyaan walidaalika waxaa la yidhahdaa qofka mu'minkaa waxa weeye wuu ka fog yaha waana ka aragti dheer yahay gaalku waa ka aragti dheer yahay maxaa yeelay aragtidiisa kuma koobna adduunkan oo keliyahe aakhiradiisii qiyaamaha iyo wuxuu la kulmi lahaa ayuu fiirinaya sidaa darteed bu isagoo adduunka joogo ayuu camal fashaa si berinta qiyaamaha uu u badbaado marka aad buu uga aragti dheer yahay weeyaan zuyina waa la qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay alxayaatu dunya adduunka noloshiisaa loo qurxiyey wayasharuuna jumladan waa iska jumla xaaliya wey wayasharuuna ayagoo ah kuwa jeesjeesayo min aladiina kuwii ay ku jeesjeesayaan aamanuu ilaahay rumeeyey ama jumla musta'nafa inaan ka dhiganana iyadana way noo banaan tahay wayasharuuna way jeesjeesaan kuwii go- gaalada ahaa min aladiina dadkii aamanuu alla rumeeyo mu'miniinta ahaa oo allah iyo rasuulkiisa rumeeyey ayay ku jeesjeesaan yani waxa weeyaan kufaarta ayaa istishaar samayso oo mu'miniintii fuqarada ahaa aanan xoolaha lahayn ayay ku jeesjeesaan maxaa yeelay hamigooda ayaga waa adduun wey waxay leeyihiin qofkii maal la siiyo oo adduunka xoolo helaayi waa qof saciid oo raabixa wey waa qof liibaanay oo ribxa qofka maaragtay adduunka xoolo lagu siiyo qofka xoolaha loo diidana waxay leeyihin waa qof shaqi oo khaasira wey qof oogay oo khasaaray weeyaan saasay odhanayaan marka sidaa darteed bay ku jeesjeesayaan mu'miniintii ay maarata istishaar ku sameeyaan sukriyada marka ay ku jeesjeeseen halkan nooca ay tahay allah nooma sheegin keliya halkan waxaan ala kugu sheegay inay ku jeesjeesaan mu'miniintii bisaan ala kugu sheegay laakiin inuu istishaarku yahay inay ku qosqoslaan inay isku iljebiyaan inay noocyo sidaasoo kale ay sameeyaan dadka liidmo dadka muminiinta ayagoo liidayo buu rabbi subxaanahu watacaala fi suurati lmutafifiin ayuu noogu sheegay weeyaan wuxuu rabbi leeyahay ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yatakaamazuun yani saasuu ku tilmaamay istishaarka marka aayaddaasna noo fasirtay sukriyada iyo jeesjeeska aayaddaasuu rabbi noogu fasiray weeyaan kuwii gaalada ahaa ee mujrimiinta ahaa haddii dadka mu'miniinta ah waxay ahaayeen mu'miniinta kuwa maaragtay ku qosla bay ahaayeen way ku qosli jireen waxaana iimaan sheeganayo maaragtay yani aan xoolaha lahayn oo fuqarada oo liitaba inay maaragtay ilaahay agtii nooga dhow yihiin bay sheeganayaan saasoo kale bay u liidi jireen waidaa maruu bihim hadday muslimiinta soo maraanna yatakaamazuun waa isku iljabiyaan oo maaragtay liidma ay liidayaan darteed ayay isugu iljabinayaan weyaan marka halkaas ayuu rabbi noogu sheegay wayaskaruuna min aladiina aamanuu waaladiina taqow dadkii alle ka baqo oo mu'miniintii ah fawqahum gaalada korkooda bay ahaadeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayagaa ka sarreeya maalinka qiyaamaha markii la tago mu'miniintii muttaqiinta ahaa ayaa gaalada ka sarrayso fawqahum wey fawqiyadan marka waxaa loo jeedaa alculuwu fi daraja xagga darajada ayay ku sarreeyaan maxaa yeelay mu'miniinta waxa weeyaan yani waxa weeye hum fi ljanna almu'minuuna fi ljanna dadka mu'miniinta jannada ilaahay bay gelayaan waalkufaaru fi nnaar gaaladana naartay gelayaan sidaa darteed baa marka mu'miniintii ayay ka sarreeyaan weeyaan walidaalika markii qiyaamaha la tago mu'miniintii oo sariirahooda ku fadhiyaa gaaladiioo la cadaabaya markay arkaan bay ayagana markooda ku qoslaan yani saasoo kale bay leeyihiin sida allahba maarata fi suurati lmutafifiin ou noogu sheegay falyawma aladiina aamanuu min alkufaari yadxakuun cala alaraa'iki yanduruun hal tuwiba alkufaaru ma kaanuu yafcaluun saasuu rabbi subxaana watacaala leeyahay yani maalintan la joogo qiyaamaha ayay dadkii mu'miniinta ahaa gaaladii ku qoslayaan iyagoo cala alaraa'iki sariirahoodii jannada dushooda saaran yanduruuna eegayo fiirinayo cadaabka gaalada haysta ay dhibka ku jiraan ay arkayaan maalintaasi ayagana ku maaragtay ayay ay maaragtay ku qoslayaan oo ay kaga aargudan doonaan weeyaan marka waladiina taqow dadkii alla ka baqaya mu'miniinta ahaa fawqahum gaalada dushooda ayuu ahaaday ayay ahaadeen ay ka sarreeyaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laanna jannada ilahay bay ku jiraan baynamaa kuwaana cadaabka ilahay ay ku jiraan wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab wallahu alleh yarzuqu wuu irsaaqaa oo waa risqi siiyaa man yashaa waxadkuu doono bigayri xisaabin xisaab la'aan ayuu allah ku irsaaqaa oo risqigiisa ku siiyaa looma tiriyo intaanaad leedahay lama yidhaahdo bilaa xisaab ayuu rabbi subxaana watacaala risqigiisa ayuu siinayaa weeyaan marka yacni waxaa la siinayaa abaalgud aad iyo aad u weyn ayaa ilaahay subxaana watacaala uu jannada ku siinayaa weeyaan walidalika sheekh naasir sacdi wuxuu leeyahay markuu tafsiirkiisa ka hadlaayo wuxuu leeyahay farisqu dunyawiyu yaxsulu lilmumini wlkaafir risiqa adduunka muminkana waa helaa kaafirkana wuu helaa qof walba wuxuu cuno wuu haystaa waa helayaa weeyaan kaafirka siduu u helo ayaa muminkana risiqii ou qiyaam adduunka u helayaa weeyaan wa ama risqu lquluubi min alcilmi waliimaani ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحبه وحو أرنيا الله يعني رزق ليرى رزق قلوب رزق قوضته qalbiga risiqa uu quuto oo raashinka ka dhigto oo cilmigii ka mid ah oo iimaankii ka mid ah oo maxabada iyo jacaylka ilaahay ka mid ah cabsida ilaahay ka mid ah rajihiisi ilaahay rajihiisii la rajeeye ka mid ah arrintaas allah ma siiyo ilaa man yuxibuhu qofuu jecel yahay mooye cid kale ilaahay ma siiyo subxaana watacaala gaalka waxba ka heli maayo taas muminka allah uu jecel yahay ayuu marka risiqaas risqu lquluub ayuu rabbi siiya subxaana watacaala weeyaan wallahu yarzuqu allah wuu wuu irsaaqaayo wuu risqi siiyaa man yashaa waxa kuu dooran waa dadkii mu'miniinta ahaaye bigayri xisaabin xisaab la'aan buu siiya mar haddii ilaahay jannada uu ku geeyey oo jannada qofka uu gala camal adiga aad aad kasbatay camal adiga aad kasbatay jannada kuma kuma gooyo laakiin waxaadan adiga aadan lahayn buu rabbi tafadul kugu siinaya subxaana watacaala weeyaan kaana annaasu ummatan waaxida fabacatha allahu nabiyiina mubashiriina wamundirina kaana annaasu dadku waxay ahaayeen markoodii hore ummatan ummad ummadda oo waaxidatan mid keliyata ah hal ummad bay ahaayeen oo ummatu tawxiid ah ayay dadku ahaayeen weeyaan markay sidaa ahaayeen fakhtalafuu baa meesha ku jirta bay leeyihin way iskhilaafeen oo qaar baa shirki la yimid markay iskhilaafeen oo tawxiidkii qaar ay ka leexdeen oo shirki la yimaadeen fabacata allahu allah wuu soo diray annabiyiina nebiyaashii buu soo diray mubashiriina ayagoo ah kuwa bishaaraynayo ciddii raacdo janno iyo sawaab ilaahay ugu bishaaraynayo wamundiriina iyagoo ah kuwa digayo ciddii ayaga khilaafto cadaab ilaahay uga digayo iyo maaragtay ciqaabkiisa uga digayo ayuu rabbi soo diray weeyaan marka kaana annaasu ummatan waaxida macnaheedu waxaa waye kaanuu calaa diinin waaxid diin tawxiid bay ku sugnaayeen dadku markii nabiyullaahi aadam la abuuray laga soo bilaabo dadku waxay ku sugnaayeen hal diin oo keliya bay ku sugnaayeen muddo markii la joogay ayay iskhilaafeen marka fakhtalafuu ayay maaragtay culummadu usoo qadaraan walidaalika waxaa la yidhahdaa fakhtalafuudaasi waxa weeye yacni riwaayada qiraa'ada cabdillahi bn mascuud oo akrin jiray cabdillahi bn mascuud wuxuu akrin jiray kaana annaasu ummatan waaxidatan fakhtalafuu fabacata allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin ayuu cabdillahi bn mascuud akhriyi jiray weeyaan qiraa'adaasuu akhriya marka waxaa la mid a qiraa'ada ubay ibni kacbin isagana sidoo kale buu akhriya fakhtalafuu buu akhriya fakhtalafuu qiraa'at ubayin waa sidaas weeyaan marka macnihii bay aad u caddaynaysaa riwaayada qiraa'adaasi aad u caddaynaysaa marka dadku waxay ahaayeen umma waaxida bay ahaayeen sida ibn jariir الطبري oo warinaya في تفsيiرihi وkadalika xaakim oona taصيixinaya alى شharط, calى sharط الbخaarي ذahabina oo ku waafaqayo bisanadihi can cikrima can ibni cabaasin radي الlahu canهuma yani sanadkiisana uu ku warinayo ilaa cabdالlahi بn cabaas laga gaaro cabdالlahi بn cabaas wuxuu leeyahay kana bayna nuuxi وaadama caشhraة quruni yani waxaa aadam nabiylahi aadam markii la abuuray ilaa nabiylahi nuux laga soo gaaro toban qarni baa dhexdooda ku jirtay buu leeyahy dhexdooda toban qarni bay ahayd kulluhum calaa shariicatin min alxaqi kulligood shareecada xaqaa bay ku wada tafsinaayeen oo tawxiidka ah weeyaan markaasuu leeyahay fakhtalafuu fabacata allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin markaa kabacdi bay iskhilaafeen dadka markii hore diintaa tawxiidkay ku sugnaayeen markaa kabacdi baa shaydaan u ziineeyey in asnaam la caabudo in shirki lala yimaado in alla wax ka soo haray la baryo waxa shaydaan baa u qurxiyey weeyaan markayba tawxiidka isku khilaafeen oo qaarna tawxiidkii ku sugnaaday qaarna ay khilaafeen ayuu fabacata allahu alla soo diray annabiyiina nebiyaashii ayuu soo diray mubashiriina xaala kownihi mubashiriin ayagoo kuwa bishaaraynaya ah ciddii raacdo jannada ilaahay ugu bishaaraynaya wamundiriina ayagoo ah kuwa digayo oo cadaabka ilaahay uga digaayo walidaalika sida qataada uu warinayo wuxuu leeyahay kaanuu cala alhudaa jamiican hanuun dushii ayay ku sugnaayeen fakhtalafuu fabacata allahu allah baa marka soo saaray rusushaas annabiyiina buu soo saaray markaasuu wuxuu yidhi fakaana walu nabiyin bucitha nuuxan calayhi salaam nebi yani lasoo diro nebigu ugu horreeyey oo dadkaas shirkiga inuu ka reebay iyo tawxiidkana uu ku celiyo loo soo diray nabiyullaahi nuux ayuu ahaa sidaasuu leeyahay walidalika riwaayada maaragtay riwaayat alcawfi can ibni cabaasin yani maaragtay أيضا رواية ولا ولا غير رجحتني هي رواية وحجرته وعبد الله بن عباس سنة كيس رواية العوفي هو ورنا أيوه وحوليه كانوا كفارا يعني مركي هره يعني كان الناس أمة واحدة يعني وحي على دين الكفر بكسبنا أيام بوليه مركي رواية داس وحوي مسق ناس ابن كثير أوليه قول كهراء عن حد مرني وعلى دين واحد على ملة الإسلام وعلى التوحيد لكسبنا أيام أيولي والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى معناها أي سند هاني معنى أهانبا كاسا سحسن بولي لأن الناس كانوا على ملة على ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام دكوا حكسبنا إن دينة نبي الله آدم وتوحيد كأحد كسبنا إلى أصنام أي كعابدين مركز أوليه فبعث الله نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض نبي الله نوح هو ربي صادري رسول الله صادر وملك الله صادر كأوه الرئينا إساق أيو أحابه لي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أيو ربي سود جير رسول شاس أيو صفة دعوته صفة البشارة وصفة النذارة لبدا بشارة يدبت أيو قوته أيو ربي الله صادري وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل الله سودجي معهم الرسول شاس وحول سودجي يعني أيضا لجرى الكورة الكتاب كتاب سودجي بالحق حال كونه ملتبسا بالصدق والعدل قرآن كاس أسقع حق وتعدالة إيرن موته أيو الله سودجي كتاب كاس أو أنبياء كاس أو كسودجي ويا نبياشي kutubtaasaa la siiyey ayagoo wataan kitaabkaasi oo wata baan u jeedaa cadaalad oo wato cadli buu wataa kitaabkaasi weeyaan xaq buu wataa weeyaan bilxaqi buu wataa maxaa marka kutub kitaabka loo soo siiyey ama allah rususha uu soo diray liyaxkuma bayna annaasi fiima ikhtalafuu fiihi liyaxkumada faacilkeeda yaxkumadan ficilkan faacilkiisa allah baa laga dhigaa nabigaas kutub kitaabka lagu soo dejiyaa laga dhigaa kitaabka laftiisaa loo celiyaa intaba waa isku mid wey intaba waa u celin karna liyaxkuma inuu allah kala saaro oo xukmiyo bayna annaasi dadka dhexdooda inuu ku kala saaro fii maa shaygii dhexdii ikhtalafuu fiihi ay isku khilaafeen inuu rabbi ku kala saaro faacilka allah baan ka dhignay ama liyaxkuma nabigaas maxaa kitaabka loo soo dejiyey oo ambiyada kutubta loo siiyey ليحكم النبي إنه كلا ساره أو حكمه بين الناس ذاتك تحذو ذا فيما شيء دحلي أو كلا ساره اختلفوا فيه دحلي سوسكو خلافين إنه كلا ساره أما أنا كتابك أعلنه محا كتاب كان لو سودجي ليحكم كتابك إنه كلا ساره بين الناس ذاتك إنه تحذو ذاك كلا ساره يعني فيما شيء أو كلا ساره اختلفوا فيه دحلي سوسكو خلافين kii xaqa watayna xaq baad wadataa la yidhaahdo oo wixiisi la sugo kii baadilka watayna budlaankiisi iyo baadilnimadiisi la caddeeyo intaba waa macaani wanaagsan weeyaan kitaabka marka waxaa kutubta ilaahay u soo dejiyey diinkaas oo tawxiidka ah oo ay isku khilaafeen oo xaqa ah inuu kala caddeeyo oo qofkii xaqa watay xaqnimadiisii la sugay iyo tawxiidka haystay kii baadilka watayna budlaankiisii la caddeeyo weeyaan وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما اختلف اسم الديب اسم خلاف فيه كتاب تحديث كتاب كي لكاني تحديث اسم خلاف فيه كتاب كي تحديث اسم أين خلاف إلا الذين كوي مويه أوتوه كتاب كالسيي قرما اسم خلاف من بعد ما جاءتهم مركي أتمد بديه البينات حجينك عن عضاء إيمانين دبدي أي إسخلافين ويا يعني مركي إقامة الحجة عليهم لسني وتوحيد كين لعدين وباطل كين لعدين شركي أو كعباري دبديت بي كتاب كود اسكو خلافين اكو كلاتاقين أو قيب سمين أو فرق فرق أو كوحة كوحة مارتي متكود متك كلا أو قاليسيو أو كلا قيب سمين ويا ذاتك إسخلافي وذاتك أسوي وما اختلف اسم خلاف فيه كتاب كدحديسة إلا الذين كوي مويه أوتوه أي يعطوه كتاب كالسيي كتاب كالسيي قرما إسخلافين من بعد ما جاءتهم كل كي قتم الدبذي البينات حجينك عن عدا يعني بعد إقامة الحجة عليهم marka xujadii lagu oogiy dabadeed oo xaqii ugu caddaado baatilka uga cadaaday dabadeed bay iskhilaafeen maxay isku khilaafeen oo uga tageen bakyan liajli bakyin dulmi dartii oo baynahum dhexdooda ahaaday waa bakyi ama bakyigaani ama dulmi ku fasir ama alxirsu cala addunya ku fasir ama alxasadu ku fasir macaanidaas oo dhan waa macaani wada wanaagsan weeyaan bakyan liajli bakyin xasadnimo darteed ayay isku khilaafeen oo ma hebelaad raaci kartaa ma hebelaa kaa cilmi badan ma hebelaa sidaasa baqyi dartii uga tago dulmibuu dartii uga tegi oo dulminaya dad kale oo dulmi ku samaynayo xirsi cala dunya adduun oo ku maman yahay jecel yahay uu doonayo darteed buu uga tegey intaba way noqon kartaa weeyaan marka yani dadkaasi khilaafka kitaabka la khilaafo waa dulmi iyo baqyi iyo xasad iyo xirsi cala dunya ayuu noqonaya wax kale ma noqonayo mujeeda bagyan baynahum ilahay ku tilmaamay saasuu rabbi ku sheegay subxaana wa tacala waxay isku khilaafeen waa adduunye jacayl waa xasad wey waa maaragtay dulmi qaarkood qaarka kale oo dulminayo daraaddeed bay maaragtay isku khilaafeene xaqaanan cadayn macnaheedu maaha xaqi waa cad yahay waana muuqdaa weeyaan fahada allahu aladiina aamanuu mar haddee dadkii kutubtooda isku khilaafeen ay ku kala tageen allah fahada allahu allah wuu hanuuniyey aladiina aamanuu muminiintii allah iyo rasuulka rumaysay nabiylahi maxamed atbaacdiisii ahay waa nabiylahi maxamed iyo atbaacdiise allah waa hanuuniyey muxuu ku hanuuniyey limaa shay buu ku hanuuniyey ikhtalafuu fiihi dadka ay isku khilaafeen dhexdiisa shayga dhexdiisa oo min alxaqi xaqii ah ayay maaragtay ayuu ku hanuuniyey biidnihi ay biamrihi wa bitaysiirihi allah fududayntiisa u fududeeyey amarka ou amray iyo wbicilmihi bima hadaahum lahu bima hadaahum ilayhi wuxuu ku hanuuniyey oo cilmi u leeyahay ayuu rabbi ku hanuuniyey subxaana wa tacaala dadkii way iskhilaafeen way kala tegeen khilaaf badan ummadihii hore soo dhex maray mu'miniintii nabiyullaahi moxamed raacday allah wuu hanuuniyey waxay dadku isku khilaafeen xaqoodii buu rabbi ku hanuuniyey kii xaqa ah ayaa lagu hanuuniyey fahada allahu alla wuu hanuuniyey aladiina aamanuu dadkii mu'miniinta ahaa waad atbaacdii nabiyullaahi moxamed raacdaye limaa shay buu ku hanuuniyey ikhtalafuu fiihi isku khilaafeen oo min alxaqi xaqii ah ayuu rabbi ku hanuuniyey biidnihi ay biamrihi allah amarkiisuna ku hanuuniyey weeyaan fududayna u fududaynaya naxariistiisa ku fudud oo maaragtay allah ugu hanuuniyey marka shaygay isku khilaafeen oo allah ummadihii hore isku khilaafeen oo allah ummatu maxamed oo waafajiyo ku hanuuniyey maxay yihiin cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam ayaa aabihii zayd ibni aslam ayuu ka warinaya sida maaragtay aimo fara badan ay kasoo guurinayaan wuxuu leeyahay fakhtalafuu fii yowmi aljumca maalintii jumcada ahayd bay isku khilaafeen markaasaa yuhuudna yowma sabti qaadatay nasaarana yowma laxaday qaateen allahna muslimiintii wuxuu ku hanuuniyey yowma aljumca fahada allahu aladiina aamanuu yowma aljumcau ilaahay ku hanuuniyey kaas waa mid buu leeyahay waxay isku khilaafeen yani qibladii bay isku khilaafeen qibladii bay ku kala tageen yuhuud waxay u jeesatay yani maaragtay baytlmaqdis ay u jeesteen nasaaradana qibal almashriq bay aadeen mashriq xaggiisa qorax ka soo baxaya bariga ayay u jeesteen fahada allahu ummata muxammadin lilqiblati buu odhanaya ummatu maxamed allah wuxuu ku hanuuniyey qibladii maaragtay qiblatu ibraahim ayuu rabbi ku hanuuniyey subxaanahu wa tacaala waxay isku khilaafeen salaadii bay isku khilaafeen buu leeyahay salaadii dhexdeedii ayay isku khilaafeen wuxuu leeyahy waxaa ka mid a qolo rukuucayso oo aanan sujuudaynin iyo qolo sujuudayso aan rukuuc la imaanaynin iyo qolo tukanaysa ayagoo hadlayo mujeeda yani qolo tukanaya ayagoo soconayo ayaa jiro fahada allahu ummata muxammadin lilxaqi min dalika yani ummata muxamedna ilaahay xaqii buu ku toosiyeyo salaadooda khushuuc iyo qunuud bay kula yimaadaan yani socodkulama tukadaan maaragtay maxaa la yidhaahdaa rukuuc iyo sujuud intaba way la wada yimaadaan ayagoo hadlaya ma tukadaan ariiqa xaqaabuu rabbi ku hanuuniyey subxaana wa tacaala waxay isku khilaafeen buu leeyahay waa zayd ibni aslam wey baa hadalka wato soomkii bay isku khilaafeen ummadihii hore qolo waxaa ka mid a maalinta qaarkeeday soomaan maalinkoo dhan ma wada soomaana qayb maalintii ka mida baa qolo soomaysa qolona cunada qaarkeed cunooyinka qaarkood bay ka soomaan inta kale waa cunayaan maalintii cunooyinka qaarkood ayay ka soomayaan fahada allahu ummata muxamedin lilxaqi min dalik allah ummat maxamed buu ku hanuuniyo shahru ramadaan buu ilaahay siiyey bishaas bay maalinteeda soomaan habeenkeedana ay afuraan weeyaan taasuu rabbi ku hanuuniyey buu leeyahy waxay isku khilaafeen nabiyullaahi ibraahim ayay isku khilaafeen yuhuud waxay yidhaahdeen kaana yahuudiyan nasaarana waxay dhaheen kaana nasraaniyan yuhuud buu ahaabay dheh yuhuud nasaarana nabiyullahi ibraahim nasaar nasraani buu ahaabay dheh allah wuxuu leeyahay wajacal yani sheekhaas wuxuu leeyahay baan ujeedaa wuxuu leeyahay wajacalahu allahu xaniifan muslima nabiyullahi ibraahim allah mid toosan oo muslima ayuu ka yeelay fahada allahu ummata muxamedin lilxaqi min dalik ummata muxamed wuxuu ku hanuuniyey inuu ibraahim muslim ahaa xaniifa uusan yahuud iyo nasraani iyo mushrik midna uusan ahayn ayuu rabbi ku hanuuniyey subxaanahu watacaala waxay isku khilaafeen nabiyullaahi ciisa shanigiisa isku khilaafeen yuhuud way beenisay nabiyullaahi ciisa hooyadii nabiyullaahi ciisa hooyadii oo maryama binti cumraan way taa'ifeeyeen muujeeda aflagaaday u geysteen bugtaan cadiima bay ku sheegeen muujeeda sidaas bay yuhuud ku samaysay nasaarana yani nabiyullaahi ciisa way ku xadgudbeenoo ilaahna way ka dhigeen ina ilaahna waa ka dhigeen saddex ilaah midkoodii saddexaadna way ka dhigeen intaas bay sameeyeen allah subxaanahu wa tacaala ummad maxamed buu ku hanuuniyey waxa weye allah wuxuu ka dhigay yani maaragtay kelimadiisii iyo ruuxdiisii buu ilaahay ka yeelay rasuul ilaahay uu soo diray weeye nabiyullaahi ciisa fahada allahu ummata muxamedin min dalika alxaqa min dalika buu leeyahy lilxaqi min dalika arrintaas xaqeedii buu rabbi ku hanuuniyey ummatu muxamed marka intaasoo shay iyo ka badan ayay isku khilaafeen ummatu muxamedna ariiqa mustaqiimka ayuu allah waafijiyey subxaanahu watacaala weeyaan marka fahad allahu fahad allahu aladiina aamanuu lima اkhtalafuu fiihi min alxaqi biidni ayuu ku hanuuniyey allah wallahu alle yahdi wuu hanuuniyaa man yashaa waxa kuu doono ilaa siraatin wado oo mustaqiimin toosan ayuu rabbi ku hanuuniyaa subxaanahu wa tacaala wado toosan ayuu rabbi ku hanuuniyaa siraat mustaqiimka ah yani waxa weeyaan waa diin tawxiid oo maaragtay iimaan iyo caqiido wanaagsan leh diintaasuu rabbi ku hanuuniyaa walidalika sida imaamu lbukhaari wa imaamu muslim ay warinayaan bisanadihima can caaishata radia allahu canhuma caaishana ay ka warinayaan waxay leedahay ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam kaana idaa qaama min alleyli yusallii wayaquul habeenkii markuu nebiga istaago salaatuleilka uu tukanayo wuxuu allah ku baryi jiro oran jiray allahuma raba jibriila وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم دعاء أي أيوه إلهي كبر يجري الله جبريل ربك سأهايو ميكائيل ربك سأهايو إسرافيل ملك اللي ربك سأهايو فاطر السماوات والأرض samadaha iyo ardada allihii abuurayow caalim alghaybi washahaada waxa maqan iyo waxa joogo allihii cilmiga kulahaayow anta taxkumu bayna cibaadika fima kaanuu fiihi yakhtalifuun addoommadaadaad kala saari adiga ayaa kala xukumi maalinta qiyaamaha waxay adduunka isku khilaafeen adaa kala saarayo ee ihdinii hanuuni lima khtulifa fiihi min alxaqi wixii laisku khilaafay xaqooda ilaahay ugu hanuuni buu yidhi maxaa yeelay inaka adiga rabbiyow tahdi waad hanuunisaa man tashaau axadkaa doonto ilaa siraati mustaqiim wadada toosan baad ku hanuunisaa marka ilaahay subxaana wa tacaala inuu qof walbaba weydiisto dariiqaas xaqa sida rasuulkaba uu weydiisan jiray inuu asagoo ku hanuuniyo waxay ummada isku khilaafeen dariiqa xaqa inuu waafajiyo asagoo nabiyullaahi maxamed ku dayanaya calayhi salaatu wasalaam ayaa la doonaya weeyaan تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أم حسبتم الله حولها ليا ذاتك مؤمنين تعالى أم حسبتم أم تنواتي هراء نقصوا هذا المي أم المنقطعة أيا لي هذا ووحي كل من يسا يعني ما ركتي استفهامك إنكاري أها iyo macnaa bal ayay kulminaysaa weeyaan marka macnaheedu waxa weeye am xasibtum yani bal axasibtum adoo yiroo kale weeye bal iska badaaya xasibtum ma waxaad malayseen haddaad mu'miniintii tihiin an tadkhuluu ljannata jannadii allah inaad gelaysaan walamaa ya'tikum iyadoo uunan idiin imaanin mathalu aladiina kuwii xaalkoodii khalow tegey min qablikum idinka hortiina tegey dadka idinka hortiina ahaa ummadihii hore hore u tegey xaalkoodii iyo arrinkoodii iyadoo oo kale hadduu iyadoonan idiin imaan miyaad moodaysaan malaynaysaan jannada inaad gelaysaan masathum ummadihii hore waxaa taabtay alba'saa'u faqrigii baa taabtay waadaraa'u cudurradii baa taabtay dhibkii baa taabtay oo cudurkii ah wazulziluu waa la gilgilay waa la lullulay xataa yaquula arasuulu zilzaalkii baa istimraar sameeyey oo joogto noqday xataa yaquula arasuulu ilaa rasuulka uu ka yidhaahdo waaladiina dadkii aamanuu rumeeyey macahu rasuulkaas la jirankiisa rumeeyeyna ay yidhaahdaan rasuulka iyo mu'miniintii la jirtay ay yidhaahdaan mataa nasrullah mataa goormou ahaaday nasrullaahi alla nasrigiisa goormo weeye waktigiisii aaway ilaa ay ka yidhaahdaan markaasaa allah u jawaab oo yidhi alaa hooyaay ina nasrallaahi alla gargaarkiisa qariibun mid dhow weeyaan meel fog ha ka raadinina waa dhow yahay nasriga ilaahay subxaana watacaala marka aayaddan waxa weeye dadka mu'miniinta lala hadlaya qofka inuu yidhaahdo aamanaa billaahi allah baan rumaynay mu'min baanahay qiyaamaan rumaysanahay inuu yidhaahdo kelimadaas looga tegi maayo inaan looga tegayn buu rabbi sheegi mar haddaad iimaan sheegato waa lagu imtixaani imtixaan ayaa lagu marin imtixaankaas yani maaragtay haddii aad ku guulaysato oo sabirkeedii aad la timaadana waad najaxday waad guulaysatay haddii aad ku sabri weydana hadda qof imtixaanka aan ku najixin baa tahay marka imtixaanka aamanaan iskaga tegi maayo dadka mu'miniinta inay isku wanaadaan oo qof walba yidhaahdo aniga mu'min baanahay oo iska socda biduuni imtixaanin aan la is-imtixaanin ma soconayso weeyaan waa la kala saari ma kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min aayib ilaa dadka la kala saaro kan ayibka kan khabiiska laga saaro ma soconayso weyan marka waa la is-imtixaanaya weeyaan allah marka wuxuu leeyahy am xasibtuma waxaad moodeen ood malaynaysaan an tadkhulu ljannata jannadii inaad gelaysaan haddaad mu'min tahay inaad jannada hore ka gelayso yani maaragtay walamaa yatikum ayadoo ounan idiin imaanin walxaalu lamaa yatikum ousan idiin imaanin mathalu ladiina kuwii xaalkoodii khalow min qablikum khalow tegey min qablikum idinka hortiina tegey ummadihii hore waa la wada imtixaana ilaa imtixaankoodii oo kale oo idin soo maro miyaad moodaysaan iyadoon la imtixaanin laydin imtixaanin aad jannada gelaysaan yani an tadkhulu ljanna qabla an tubtaluu watumtaxanuu watukhtabaruu inaan iyadoon laydin imtixaanin oon laydin shaandhaynin oo iimaankiina la ogaanin inaad jannada iska gelaysaan taa miyaad u haysataan maya wey wa laa budda min imtixaanin imtixaan in la helo oo dadka la imtixaano oo fakri lagu imtixaano oo maaragtay cudur lagu imtixaano oo cabsi lagu imtixaano intaba waa lagugu imtixaanaya weyaan intaba waa lagu imtixaani ummadihii hore marka allah wuxuu noo sheegay saddexdaba inay taabteen masathum waxaa taabtay ummadihii hore alba'saau alba'saau hadda waxaa loo jeedaa alfaqru baa la yidhaahdaa faqri baa lagu lagu ibtileeyey gaajo tiro badan baa ilaahay ku imtixaanay waa imtixaan wey sabir bay u baahan tahay inuu qofka ku sabray u baahan tahay inay in alba'saau alfaqri lagu fasirana waa tafsiirka cabdullahi bni mascuud iyo maaragtay cabdullahi bni cabbaas iyo maaragtay abulcaaliye rag badan oo salafkii salafkii mufasiriintoodii ka mid a ayaa ku fasiraya marka masatum lba'saau baa taabtay faqrigii baa taabtay waadaraa'u xaaladii dhibka lahaydna waa ay taabatay addaraa'u waxaa loo jeedaa alasqaamu waalmaradu waalaalaamu baa loo jeedaa xanuunka iyo cudurada ayaa lagu imtixaanay weeyaan macnahaasna cabdullahi bni cabbaas baa ku fasiraya weeyaan wazulziluu waa la gilgilay waa la lullulay yani saasaa loo jeeda zilzaalkana waxaa la yidhaahdaa alkhawfu min alacdaa cabsi baa lagu imtixaana cadowgoodii cadow baa ilaahay ku salliday oo qatli badan iyo dhib fara badan iyo shiddo u geysanayo baa lagu imtixaanay weeyaan marka dadkaas waa la imtixaanay zilzaala ku dhacay dhib weynay la soo kulmeen xataa yaquula arasuulu يعني زلزالكي iyo cabsidii way taagnayd xataa yaquula rasuulu ilaa rasuulka uu ka yidhaahdo wladiina aamanuu macahu dadkii la rumeeyey oo mu'miniinta ahaa ee nebigaa la jiray ay ka yidhaahdaan mataa nasrullaahi alla nasrigiisu waa goorma iyo gargaarkiisu waa goormo wey ilaa ay ka yidhaahdaan ayaa sidaa loo gelgelaya weya marka yani aayaddan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuu noo fasiray xadiid yani maaragtay oo uu noo warinayo ayaa macnaheeda la mid ah weeyaan aayaddan macnaheeda aayaddan macnaheeda ayuu la mid yahay xadiid imaamu lbukhaari iyo maarata imaamu axmed iyo nasaa-i ay warinayaan xadiidu khabaab bn alarasi saxaabiga la yidhaahdo ay maaragtay ka warinayaan baa wuxuu leeyahay khabaab baa wuxuu leeyahay nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markay maka joogeen oo dadka mu'miniinta la cadaabay oo dhibaato badan quraysh ay u geysanaysay oo miday dhagax saaraan miday dilaan miday dhiba yani cadaab badan ay ku dilaan qaarkood cadaabkooda ay u dhinteen sida taa siirada aad ku aragtaanba yani dhib badan muslimiinta loo geystay ayaa saxaabadii nabiga u yimaadeen markaase waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah alaa tastansiru lana alaa tadcuu lana alaa tadcu llaha lana gargaar miyaadan alla noo weydiinaynin ood rabbigaada noo baryaynin waa sida dhibka ku jirta waa ujeedaay dhibkan ku jirna waad arkaysaa nabiga marka wuxuu soo qabtay dadka dhibaatada gaartay oo ayaga ka horreeyey in sabir loo baahan yahay buu sheegay nabiga in sabir loo baahan yahay ayuu tilmaamay markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi wuu yani kacbada ku tiirsanaayo wuu soo fadhiistay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi ina man kaana qablakum kaana axaduhum yuudacu lminshaaru yuudacu lminshaaru calaa mafriqi calaa mafraqi ra'sihi fayukhlasu ilaa qadamayhi fayakhlusu ilaa qadamayhi baan ujeeda wuxuu yidhi dadkii idinka idinka horreeyey oo mu'miniinta ahaa iimaankiisa dartiis baa mid ayaga ka mida lasoo qaban markaasaa minshaarba ha la yidhaahdo madaxa meesha timaha lagu ay u kala bartaan mafraqi ra'si baa la yidhahda timaha marka la shaqaynaya meesha kala barto ayaa laga saaraya markaasaa ilaa labadiisa lugood la kala goynaya laba dhinacaa loo kala ridi jiray laa yasrifuhu dalika can diinihi diintiisa kama jeedin jirin isagoo mu'minu dhiman jirin sidaas iimaankiisa ku sugan ayuu dhiman jiray markaasuu yihi wayumshatu biamshaati alxadiidi maa bayna laxmihi wa cadmihi yani maaragtay bahashan maxaa la yidhahdaa yani birtan oo shanla camal laga dhigaayo cadaab ah oo maaragtay seef ah ayaa ayaa lagu kala goynaya maa bayna laxmihi wa cadmihi yani laftiisa iyo jirkiisa hilibkiisa iyo laftiisa inta udhexleh ayaa lagu kala goynaya la jaraya hilibkii laftiio cad ayaa lasoo bixinaya weyaan laa yasrifuhu dalika can diinihi intaas jirkiisii la jarjarayo oo laftii caddeed lasoo saaray hilibkii lagu maaragtay la kala saarayahay diintiisii kama laabanayo wey markaasuu yani nebigu wuxuu yidhi wallahi layutimana allahu hada almra xataa yasiira araakibu min sancaa ilaa xadramowt laa yakaafu ila allaha wadiiba calaa hanami walakinakum tastacjiluun yani nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah baan ku dhaartay allah diintaydan diinteennan wuu kaamil yeeli amri diinina wuu dhammaystirayaa buu yidhi wuuna daahirini ilaa marka islaamka uu dhulka ka makaniyo dhulka uu makansado diinta ay qabsadaan mu'miniintu ay qabsadaan ilaa ninka raakibka ahee maaragtay wax saaran ou sanco inta ka tago xadramuut ou tago ayuu soconaya cid ou ka baqaayana aynan jirin allah mooye iyo arigiisa uga baqayo yaydu inay ka cunto uu kaga baqaya mooye walakinakum tastacjiluuna buu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waa degdegaysaan idinka isticjaal baa idinku jiro sabir buu leeyahay sabri oo dulqaata ayuu nabigeena ku oranaya calayhi salaatu wasalaam marka dadkii hore dhibaatadaas bay soo mareen waxaa la rabaa marka dadka muslimiinta sunadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan qaadano nabigeenna maka markii la joogay sabra buu dadka ku yidhi dulqaata buu yidhi walakinakum tastacjiluun walakinakum tastacjiluun marka waxaa la yidhaahdaa yani man istacjala fi shayin maxay dhihi jireen cuuqiba bixirmaanihi soo lama yidhahdo man istacjala qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani yani waktigaadii adoon gaarin haddii aad degdegtood hormar tahay waxaa lagugu ciqaabaa in waxaad raadinaysa laguu diido lagaa hor istaago mujeeda man istacjala qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani waa maarata waa qaacido oo naafic oo aad iyo aad u qiimo badan weeyaan marka sidaa darteed waxaa la rabaa dadka muslimiintana inay ta'anigii yani nebigu wuxuu ku tilmaama walakinakum tastacjiluun nasriga ilaahay baa keenaya ilaahay diintiisa asagaa dhammaystirayo gaalna maaragtay yani waxba uma dhibi karaayo meel kastoo joogo waxba uma dhibi karaayo إلهي بدين في صظاهرني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون حبرنا عن هذي الرباني إلهي الدين في سوى كوريا لي مرك استعجال كلا مرة يدقدق يفوضى يوحوسكتور أو مسلمين تقلب يرفات ويلات سوجيد وحل وضع وحاول استعجاله وحاين كان دونتا عوقب بحرمانه قف كان إنه ديده maxaa yeelay dadka hadda boodbooday ood arkaysida hadda meel wax ka tuurayo maxay dhihi jireen yani laa bahran abqa walaa ardan qaطac waxay qabteen iyo islaam ay xukumeen iyo diin ay keeneen lama arke maalinba xagga ka rid maalin xagga ka tuur ummadii dhib maalin walba weylaad iyo shido ayay dadka u keeneen marka waxa weeye laa ardan laa ardan qaطac dhul oo gooyana lama arko walaa bahran abqa wuxuu reebana malaha maanta dham gaadiidkiibuu saaran yahay waa waa ordayaa wuxuu reebana ma laha marka qaabkaasoo kale si aysan qofka ugu dhicin ta'anigaa la rabaa waa las imtixaani sabir baa loo baahan yahay markii awaankeedii waktigeedii la gaaro inay muslimiinta ka faa'idaystaan baa la rabaa fursadoodaas weeyaan allah sidaas uu leeyahay marka sidaa darteed iimaan lagaagama tega markaad mu'minaan ahay tiriba waaba lagu imtixaanayaaba ku talagal adiga imtixaanka gaalku waa ku dhibi diintaada inuu kaa celiyo rabaa inuu maarata ku dulaysto rabaa dhulkaada inuu qabsado buu rabaa inuu ku ihaanaysto buu dooni waxaasoo dhan buu rabaa marka ogow inaad mumtaxan tahayba sida ilaahay ba leeyahay alif laam miim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamana wahum laa yuftanuun yacni wuxuu leeyahay dadku ma waxay moodayaan buu rabbi leeyahay inay aamana intay yidhaahdaan la iska daynayo ayadoo la imtixaanay waa lagu imtixaani ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إيمانك قفك ورنت كيه كبانت كيه وصوب مقرية ونظاهر إلهي وموجين ضدك وموجين ياوي ألا إن نصر الله قريب مسلمين خوف كان وصومري غزوة الأحزاب وكان عطا فيرية غزوة الأحزاب markii meel walba iskaga yimaadeen oo madiine in lagu baaba'shay ay ay maarata gaartay nabiga khandaq uu qotay godow qotay god weyn aysan soo dhaafi karaynin ayuu qotay oo faraska uusan ka soo boodi karin markaa ay maaragtay un gamuunka keliya uu soo gaari karo waran uusan soo gaari karaynin buu samaystay markaasaa muslimiintii heer ay gaareen yacni maaragtay iyadoo waktigaa meel walba haddana yacni yuhuuddii bani qurayda ee ballanta uga baxdo dhinaca kale ka jirtay horay ay khatafaan niman la yidhaahdo mushrikiintii carabta yuhuuddii kale carabtii jaahiliga ay kulli ay soo wateen in la xasuuqa la rabay markaasaa allah subxaanau watacaala ou ku tilmaamaya arkiisa fi suurat alaxzaab insha allahu tacaala haddii ilahayna geeyaan arki doonaa id ja'uukum min fawqikum wamin asfala minkum waid zaaqat alabsaaru wabalagat alquluubu alxanaajir watadunuuna billahi dunuun qalbigii halkaa inta ka soo tegay wadnihii meeshii inta ka soo kaco halkaa soo fadhiista cabsida jirta darteed maujeeda ilaa nifaaq uu soo daahirayo dadkii ay ilaahayba daneeyo mala mala xun u maleeyeen ay u maleeyeen وتظنون بالله الظنون مركز ربي يري هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا halkaas markii la joogay muminiinta waa la imtixaanay imtixaanay soo mareen dib weyn bay la soo kulmeen wasulzilu zilzaala shadiid marka zilzaalkaas way soo mareen waxayna uga gudbeen sabri iyo xikmo iyo waxyi rabbaaniya oo nabiyullaahi maxamed oo allah maarata waxay kusoo dejinayay bay kaga gudbeen weeyaan marka waa la is imtixaanay ilaa nebigii ilaahay uu ka yidhaahdo oo allah axadka ugu kalsoonida badnaa ah soo ma jeeda ambiyada ilahay ilahay dadka dadka ugu aqoonta badan ay kamid ay ay yihiin weeyaan dadka alla ugu aqoonta badan wey mu'miniintana ambiyada wixii ka soo haray ayagaa ugu aqoon badan allah dadka yaqiintaas haystay dhibka ku dhacay darteed ay yidhaahdaan mataa nasrullah gargaarkii alla waa goorma waa kuwa maaragtay khabaab nabiga uu tagayuu leeyahay alaa tastansiru lana alaa tadcu llaha lana uu leeyahay nabiga ku oranaya calayhi salaatu wasalaam markaasuu rabbi wuxuu yidhi alaa hooyaay ina nasra allahi alla nasrigiisii gargaarkiisu qariibun mid dhow weeyaan yacni allah waa u jawaabay waa dhow yahay baa la leeyahay maxaa yeelay shidad kasta markay soo degto intoo kale oo nasriya baa ilaahay soo dejiya subxaana wa tacala shiddada markay timaado leanna cusrigu iskama daa'im noqdo fa ina maca alcusri yusra ina maca alcusri yusra cusriga culayska fariiqun baa ku xigayo weeyaan marka qofka muslimkaa sabir iyo dulqaad iyo iltizaam shareecada islaamka uu iltizaamo ayaa laga doonaya weeyaan يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل يسألونك وحي كويدينيا نبي الله محمد ماذا محيبا ينفقون بحنايا محيب بحنايا بدك كويد محام بحنا أو صدقي سنة صدقنا انفاقا لشيء سيدة مقاتل ابن حيان أو كهضلي وحوليه هي ونفقة التطوع عليه هذا مدى واجب كماه ومدى التطوع اه صدقنا أهويا ماذا محيبي ينفقون بحنايا كاس أيك ويدينيا قل وحتى لا مركز النبي محمد هذا جوابي ما أنفقتم وحيئات بحسان oo min khayrin maal ah ama ha yaraada ama ha badnaadee khayrku maala loo jeeda oo min khayrin xoolo ah oo maal ah ama ha bata ama ha yaraadee falilwaalidayni labadii waalid baa iska leh oo u sugnaaday walaqrabiina dadka qaraabadaa iska leh walyataama agoontiibaa iska leh walmasaakiini dadka masaakiintan waxba heli karin baa iska leh wabni sabiili dadka musaafiriinta midka musaafirka waddada inankeeda ah ayaa iska leh intaas ayaa la siinaya weyaan marka aayaddan waxay weydiiyeen maxaan bixinaynaa markaasaa waxaa loo sheegay meeshay wax ku bixin lahaayeen baa la sheegay maxay bixin lahaayeen lama sheegin marka seebay aayadda su-aashii ay weydiiyeen iyo jawaabtaas see isku daboolaysaa isku mutaabaqaynaysaa waxay leeyihiin culummadu yacni hadalkan oo maa anfaqtu min khayrinta ah ayaaba jawaabtii ahoo maalkii aad khayrki aad maaragtay yani maalka aad khayrka ugu talagasheen inaad bixisaan maa anfaqtu min khayrin ama ha yaraado ama ha badnaado taasaa jawaabteediya waxaad bixinaysaan inay xoolo yihiin maxaan bixinaynaa waa xoolo wey maadaa yunfiquun waa khayr wey waxaad bixinayeen jawaabta halkaasay dhacaysaa bay leeyihin markii intaa la yidhi looguma simine waxaa la yidhi haddana wujuuhulmasrafkii meelahay wax ku bixin lahaayeen ayaa loo tilmaamay markaasaa la yidhi wax alla waxaad bixisaan oo khayra falilwaalidayn qul waxaa tira nabi maxamedow maa anfaqtum wixii aad dhiibtaan ood bixinaysaan oo min khayrin xoolo ah maal ah ama ha yaraade ama ha weynaade laanna khayrintaa la nakireeyey waxay tusinaysaa yaraan iyo badnaan labadaba min khayrin wanaag khayr ahoo maal ah falilwaalidayni labada waalid baa iskale maxaa yeelay xaqooda maadaama uu aad u weyn yahay labada waalid waxa weeye ayagaa la hormariyey sadaqada ma aha sadaqada waajibka sadaqada waajibka yani waxaa ujeeda zakadaada waalidkaada ma siinaysid laanna waalidka dadka nafaqadaada ay ku waajibtay lama siiyo zakada shayga waajibka lama siiyo waalidka iyo dadka aqribadaada oo adiga ay nafaqadaada ku waajibtay lama siiyo waajibka kugu tahay dadka ayna waajibka kugu ahayna la siiya laakiin sadaqadan sidaan muqaatil ibn xayaa ka sheegnay waa sadaqatu tatawuc haddaad wax sadaqaysanayso waalidkaada ku hormari ayaga u hormari maxaa yeele xaqooda aad iyo aad bu u weyn yahay weeyaan markaasaa haddana qaraabadii lagu xijiyey masaakiintii aan qaraabada ahayn iyo agoontii aan qaraabada ahayn iyo maaragtay musaafiriintii waxaa laga hormariy dadka aqribada ah maxaa yeele ilahay wuxuu leey waaati da lqurbaa xaqahu xaq buu kugu leeyahay xaqiisa inaad siiso baa la rabaa walyataama walaqrabiina qaraabadii buu usugnaaday walyataama agoontii buu usugnaaday waa dadkii aabahood ilaahay oo oofsadayo aanan kasban karin oo ilmo yaroo sabiyoon qaan gaarin wey leanna qofka markuu qaan gaarin yatiim lama yidhahdo waa ka baxay weya walmasaakiini masaakiinta dadka aanan wax ku filan heli karin wabni sabiili dadka ibnu sabiilka oo musaafiriinta ah kuwaas baa loo jeeda ayaad siinaysaa wey wamaa tafcalu wixii aad bixisaan wamaa tafcalu wixii aad fashaan ood samaysaan oo min khayrin khayr un ah wuxuu doonaba ha noqdo ama ha yaraado ama ha weynaado min khayrin wamaa tafcalu wixii aad samaysaan oo min khayrin khayr ah min khayrin marka la leeyahay wuxuu soo geli karaa xoolaha wuu soo gelayaa daacadii aad samaysay way imaanaysaa qurubaadka ilaahay aad u dhawaato oo idil baa soo gelayo waxaasoo idil baa soo gelayo weeyaan wamaa tafcalu wixii aad samaysaan oo min khayrin wanaag un ah wax khayra ah fa ina allaha alleh caliimun allihii og wey bihi shaygaas waa og yahay wuu ka warqabaa cilmi buu uleeyahay qofka khayr un la yimid wuu ka jazaynayaa oo farar jazaa buu u siinaya hadday daaca tahay haddii ay maaragtay yani sadaqa aad dhiibato kala tahay wax alla waxaad samayso jazo kaamila buu rabbi kaa siini weeyaan kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum wacasa an takrahuu shayan wahuwa khayrun lakum wacasa an tuxibuu shayan wahuwa sharun lakum kutiba calaykum waa laydinku waajibiyey waxaa laidinku waajibiyey alqitaalu dagaalkii baa laidinku waajibiyey wa huwa dagaalku wa huwa walxaalu huwa dagaalkuna kurhun yani mashaqo uu yahay dhib uu yahay mashaqo uu yahay oo dhib idinku yahay weeyaan oo idinku adag yaha loo jeeda wa huwa kurhun ou mashaqo yahoo culays ou yahay dhib yahay lakum idinka oo dhib idin yahay marka dagaalkii baa laydinku waajibiyey kutibadan bimacnaa furida wey qitaalka lagu waajibiyeyna waa qitaalu lkufaar gaalada in lala diriro ayaa muslimiinta lagu waajibiyey ilahay ku waajibiyey allah qitaalkii inay dadka nufuustooda karaxsanayso oo mashaqo iyo dhib ku tahay ayuu rabbi noo sheegay leanna alkurhu almashaqatu baa la yidhahdaa sidaasaa lagu fasiraa weeye ashiddatu walmashaqa ayaa la yidhaahdaa maxaa loo odhanayaa muxuu kurhu u yahay nafta ma jecla dagaalka jihaadka inay gasho nafta ma jecla naftu yani waxay u diidaysa waxa weeye dagaalkii horta xoolahaadii inaad ku bixiso waa la rabaa waa mashaqo wey naftii ma jecla ahalkaadii iyo wadankaadii baad ka tegi ood meel kalead aadaysaa waa laba wey naftu ma jecle meelahay baratay inay fadhiday doonaysaa naftaadii baad aad huraysaa ood ilaahay darti u bixinaysaa naftaadii baad tegayso inuu qofku noolaada buu rabaa inuu dhinto qofku ma doonayo waxaasoo idil ayaa keenayo inay naftu karaahiyeysato marka kutiba calaykum alqitaalu jihaadkii oo dagaalkii ayaa laydinku farad yeelay wa huwa jihaadkuna kurhun shiddo iyo mashaqo uu yahay lakum idinku idin aad dhibsanaysaan weeyaan idinkaa dhibsanayo yani saasaa leeyahy wacasaa waxaa la arkaa an takrahu shay-an shay wax qum inaad nacdaan wax inaad nacdaan wa huwa shayga aad nacaysaanna khayrun mid khayr badan ou yahay lakum idinka idin khayr badan yahay yani shay inaad maaragtay yani nacdaan baa la arkaa wa huwa khayrun lakum oo idin khayr badan yahay oo idin khayr badan yahay jihaadkaad nacaysaan laakiin waa idin khayr badan yahay naftiinu ma jecla khayriyadiinina inaad jihaadaan oo u dagaalantaan litakuna kalimat llahi alculya ayaa khayrkiina ku jiraa maxaa yeelay yani maca mashaqatihi asagoo dhibkaas qabo haddana laba shay buu qofku ku helayaa oo waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku sugan yahay ixda alxusnayeyn laba shayoo wan wanaagsan midkood unbuu heli in ima adafru waalghaniima inuu gaaladii ka adkaado oo kelimadii alla ay kor noqoto oo haniimo uu helo gaalada xoolahooda uu soo qaato wa ima ashahaadatu waljanna inuu shahiidnimo helo oo meesha lagu dilo kadibna jannadii ilaahay uu galo marka qofka muslimka markuu jihaad fii sabiilillahi galo marna ma khasaaro imaa inuu guulaysto gaalada ka adkaado haniimana uu soo helo wa imaa inuu maarata jannadii ilaahay uu helo shahaado ilaahay uu siiyo labadaas ayuu helaya weyan marka yani jihaadku sida maalan yani wuxuu leeyahay alimaam zuhri maxamed ibn shaab zuhri wuxuu oranaya aljihaadu waajibun cala kuli axadi hada aw qacad jihaadku waa waajib qof kasta kulligii waajib uu ku yahay qofka ama ha duulo oo dagaalkii ha galo ama ha ka fariisto ha ka fadhiisto markaasuu yihi falqaacidu calayhi kan jihaadka ka fadhiistay oo aan jihaadkii gelin waxaa laga rabaabuu dushiisa ah falqaacidu calayhi an yani ida istuciina an yuciina markii kaalmo la weydiisto inuu u kaalmeeyo ayaa laga rabaa wa ida istugiisa an yugiisa markii gargaar la weydiistana inuu u gargaaro baa la rabaa wa ida istunfira an yanfira markii soo bax la yidhahdo jihaadka u baxna inuu raaco uu taga baa laga doonayaa buu leeyahy markaasu wuxuu leeyahay yani wain lam yuxtaj ilayhi haddaanan loo baahanin oo qofkaas marka aan loo baahnayn muslimiintii kale ay ka kaafinayaan wuxuu leeyahay qacda wuu iska fadhiisanayaa buu leeyahy walidalika qofka muslimka waxaa la rabaa naftaada inaad ugu sheekayso inaad jihaad ilahay fii sabiili llahi gasho litakuna kalimat llahi culya maaha jihaadkaan ka hadlayno dad muslimiinoo dirira inaad ka dhex raadisidoo kale jihaadan ku jira ma ah jihaad waa jihaad lkufaaran ka hadlayna kaas inuu qofku ku fakero oo mar walbaba uu niyeysto ou niy yani niyeysto baa la dooni haddii uusan xataa qalbigiisa gelinin maata miitatan jaahiliya ayuu dhimasho jaahili buu qofku dhimanaya sida imaamu muslim iyo abu daawuud iyo nasaa-i ay warinayaan can abi hurayrata radi allahu canhu nabigeena wuxuu leeyahay qaala rasul lah sal alay wasalam man maata walam yaqzu walam yuxadit nafsahu biqazwin maata miitatan jaahiliya qofka dhinto oo aan duulimaad gelin oon duulin oo aan naftiisa hadduusan duulaynin xataa aan dagaal ugu sheekaynin inuu jihaad ilaahay galo aan niyeysanin maata miitatan jaahiliya dhimasho jaahiliba buu dhimanayaa buu yidhi marka waxaa la rabaa in un yom min alayaam fursadda markay muslimiintu soo marto inaad ka qayb qaadato inaad niyadda gashato oo jihaad fi sabiilillahi gasho ayaa lagaa doonayaa weeyaan وعسى أن تحبوا ش... أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تحبوا إن جعلاتان بالأركاء وعسى وحى الأركاء أن تحبوا شيئا شيئا جعلاتان وهو شيئنا شر شر يا لكم إذنك شر إذيني شيء شر إذينا هنا جعلاتان بالأركاء ووحى كمل شيئا أجعشهن القعود عن الجهاد إن دقالك جهاد كفريستان وإذن دقالك الجليل أياد نفسك أياد عشان wadankii inaadnan faaruqin yani sidaas baad naftu jeceshahay weeyaan marka taas shar buu idin yahay buu leeyahay maxaa yeelay haddaadan jihaadka gelin gaaladaa ku qabsanayso dhulkaagii bay xukumaysaa diintaadii bay xoog kaaga saarayaan waa ku cadaabayaan dhib badanoo qofku la kulmaya marka sidaa darteed wacasaa an tuxibuu shay-an shay inaad jeclaataan oo dagaalka aad ka hartaan ayaa la arkaa wahuwa shaygaas oo qucuudka oo ka fadhiisiga jihaadka aad ka fadhiisataanaana sharun shar uu yo lakum idinka shar idin yahay wallaahu alle yaclamu wuu og yahay masaalixdiina buu garanaya waxa idin danta ah wa antum idinkuna laa taclamuuna waxba ma ogidiin maslaxadeenna ma garanayno maxaa yeele shayga aad jeceshahay inaysa maslaxa shar inuu ku yahay la arka shayga aad nacaysan inuu khayr ku yahay baa la arka marka maslaxada waxay ku jirtaa awaamirta ilaahay oo la qaato allah baa maslaxadaada garanayo oo cilmi u leh wuxuu ku amra samee wuxuu kaa reebana qaar waa sidaas weeyaan wallah subxana wa tacala aclam